nehemiyaah cutubka toban iyo labaad haddaba kuwaanu waa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo soo raacay sarubabel oo ahaa ina salaatii'eel iyo yeshuuca seriyaah iyo yeremyaah iyo cisraa iyo amaryaah iyo maluug iyo xatuush iyo shekaniyaah iyo raxuum iyo meremood iyo ido iyo genatoy iyo abiyaah iyo miyaamiin iyo macadyaah iyo bilgaah iyo shamacyaah iyo yoyaariib iyo yedacyaah iyo saluu iyo caamoq iyo xilqiyaah iyo yedacyaah intaas waxay ahaayeen madaxdii wadaaddada iyo walaalahoodii joogay wakhtigii yeshuuca oo weliba kuwii reer laawe waxay ahaayeen yeshuuca iyo benuwi iyo kadmi'eel iyo sherebyaah iyo yahuudaah iyo matanyaah oo madax u ahaa mahadnaqidda isaga iyo walaalihiisba oo weliba baqbuqyaah iyo cunii oo ahaa walaalahood waxay ku jireen gudaha oo iyagay ka soo hor jeedeen oo yeshuuca wuxuu dhalay yoqayiim yoqayiimna wuxuu dhalay eliyaashiib eliyaashiibna wuxuu dhalay yoyaadac yoyaadacna wuxuu dhalay yonataan yonataanna wuxuu dhalay yaduuca oo wakhtigii yoyaaqiim waxaa jira wadaaddo qabiilooyin madax u ahaa waxaa reer sereyaa u ahaa mereyaah reer yeremyaahna xananyaah reer cesraana meshulaam reer amaryaahna yoxaxanaan reer melikuuna yonataan reer shabanyaahna yuusuf reer xariibna cadnaa reer maraayoodna xilqay reer idoona sakariyaah reer genotona meshulaam reer abiyaahna sigrii reer minyamiina reer mucaadyaahna filtay reer bilgaahna shamuuca reer shemacyaahna yehoyanataan reer yorayiibna matanay reer yadacyaahna cusii reer salayna qalay reer camaqna ceeber reer xilqiyaahna xashabyaah reer yadacyaahna nitaa'eel oo kuwii reer laawi oo joogay wakhtigii eliyaashiib iyo yoyadaac iyo yoxanaan iyo yaduuca waxay ahaayeen madaxda qabiilooyinka oo la qoray waxaa kaloo la qoray wadaaddadii joogay ilaa boqornimadii dariyuus kii reer fariis ahaa kuwii reer laawi oo ahaa madaxdii qabiilooyinka waxaa lagu qoray kitaabkii taariikhda tan iyo wakhtigii yoxanaan oo ahaa ina eliyaashiib oo kuwii reer laawi madaxdu ahaa waxay ahaayeen xashabyaah iyo sheerabyaah iyo yeshuuca oo ahaa ina qad mi'eel iyo walaalahoodii iyaga ka soo hor jeeday inay ilaah ammaanaan oo ay u mahadnaqaan siduu amray daa'uud oo ahaa ninkii ilaah iyagoo iska soo hor jeeda oo matanyaah iyo baqbuqyaah iyo cobadyaah iyo meshulaam iyo talmoon iyo caquub waxay ahaayeen iridowrayadii dhowri jiray baqaaradii u dhowaa irdaha kuwaasu waxay joogeen wakhtigii yoyaakiim oo ahaa ina yeshuuca ina yosaadaaq iyo wakhtigii taliyihii nehemiya ahaa iyo wakhtigii wadaadkii cisraa karaaniga ahaa oo markii derbigii yeruusaleem gaar laga dhigay kuwii reer laawi mid kasta meeshiisii baa laga doondoonay in iyaga yeruusaleem la keeno si gaar ka dhigidda farxad loogu sameeyo oo mahadnaqidda iyo gabay iyo suxuun laysku garaaco iyo shareerado iyo kartaaraba ilaah loogu ammaano oo kuwii gabyaaga ahaana waxay iska soo urursadeen bannaankii yeruusaleem ku wareegsanaa iyo tuulooyinkii reer natafaah iyo weliba beydgilgaal iyo beerihii gebac iyo caswameed waayo kuwii gabyaaga ahaa tuulooyin ayay ka dhisteen yeruusaleem hareeraheeda markaasaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi isdaahiriyeen oo waxay kaloo daahiriyeen dadkii iyo irdihii iyo derbigii kolkaasaan amiiradii dalka yahuudaah keenay derbiga dushiisa oo waxaan doortay laba kooxood oo waaweyn oo mahadnaqa oo kooxba raggeedu isdaba socdo midi waxay tagtay xagga midig derbiga dushiisa ee eridda digada oo waxaa iyagii daba galay hooshayacyah iyo amiiraddii dalka yahuudaah barkood iyo casaryaah iyo cisraa iyo meshulaam iyo yahuudaah iyo benyamiin iyo shemacyaah iyo yeremyaah iyo wiilashii wadaaddada qaarkood oo turumbooyin wata kuwaasoo ahaa sakariyaah oo ahaa ina yonataan ina shemacyaah ina matanyaah ina miikaayaah ina sakuur ina aasaaf iyo walaalihiis oo ahaa shemacyaah iyo casareel iyo mililay iyo gililay iyo macaay iyo netanel iyo yahuudah iyo xanaanii iyagoo wata alaabtii muusikada oo daa'uud oo ahaa ninka ilaah oo iyaga waxaa u horreeyey karaanigii casraa oo xagga iriddii isha biyaha iyo hortoodii ku qumanayd ayay kor u fuuleen jaranjaradii magaalada daa'uud meesha derbiga laga fuulo oo ka korraysa gurigii daa'uud iyo ilaa iridda biyaha oo xagga bari ah oo kooxdii kale oo kuwa mahadda naqaa waxay u kaceen inay ka hor tagaan oo anna iyagaan daba socday aniga iyo dadkii barkiis waxaan u soconay derbiga korkiisa xagga ka sarraysa munaaradda fornooyinka iyo xataa tan iyo derbiga ballaaran iyo xagga ka sarraysa iridda efraayiim iyo iridda gabooday agteeda iyo iridda kalluunka iyo iridda munaaradda xanaaneel iyo munaaradda mee'aah iyo xataa iridda idaha oo waxay joogsadeen iriddii waardiyaha oo sidaasay u joogsadeen labadii kooxood oo kuwii mahadda ku naqi jiray gurigii ilaah iyo aniga iyo taliyayaashii barkood oo ila joogay iyo wadaaddadii ahaa elyaakhiim iyo macasiyaah iyo minyaamiin iyo mikiyaah iyo eliyaacenaay iyo sakaryaah iyo xananiyaah oo wata turumbooyin iyo macasiyaah iyo shemacyaah iyo elcaasaar iyo cusii iyo yoxanaan iyo melkiyaah iyo ceelaam iyo ceesar oo kuwii gabyaaga ahaana cod dheer bay kula gabyeen yasraxyaah oo ahaa madaxdoodii oo maalintaas waxaa la bixiyey allabaryo badan oo waa la wada farxa waaye ilaah baa farxad weyn kaga farxiyey oo dumarkii iyo carruurtiina way farxeen sidaas daraaddeed yeruusaalem farxaddeedii waxaa laga maqlay meel fog oo maalintaas ayaa rag loo doortay inay u taliyaan qolalka qasnadaha iyo qurbaannada kor loo qaado iyo midhaha ugu horreeya iyo meeltobnaadyada si loogaga soo ururiyo beeraha magaalooyinka oo dhan qaybihii sharcigu u amray wadaaddada iyo kuwii reer laawi waayo dadka dalka yahuuda ah way ku faraxsanaayeen wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo adeegayey oo waxay dhowreen wixii ku saabsanaa u adeegidda ilaahood iyo wixii ku saabsanaa isdaahirinta oo kuwii gebyaaga ahaa iyo irdowryadiina saasoo kale yeeleen sidii uu amarkii daa'uud iyo wiilkiisii sulaymaan ahaa waayo waagii hore oo ahaa wakhtigii daa'uud iyo aasaaf waxaa jiri jiray nin madax u ahaa kuwii gabyaaga ahaa oo waxaa ilaah loogu gebyi jiray gabayo ammaan iyo mahadnaqid ah oo wakhtigii sarubbabeel iyo wakhtigii nexemyaah reer binu israa'iil oo dhammu way wada bixin jireen qaybihii kuwii gabyaaga ahaa iyo kuwii ididowrayadaba intii maalin kasta loo baahnaan jiray oo in bay gooni uga dhigeen reer laawi oo reer laawina in bay gooni uga dhigeen reer haaruun